bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka galabnimo ee raadiyaha warsan qodobada aad ku maqli doontaan warkaygana waxaa ugu door karoona dowladda soomaaliya ayaa bandowga wax ka bedelaysaa bisha barakeysan ee ramadaan ciidanka dowladda iyo kuwa etoobiyana waxa ay gaareen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud kuwaasi oo markaasi dhexgelay maleeshiya beeleed halkaasi ku dagaalamay khayre ayaa shaaciyey in la kordhinayo xarumaha lagu daweynayo cudurka covid nneteen xalna waxaa laga gaaray khilaafkii maamulka gobolka hiiraan maamulka hirshabeelle ayaa joojiyey duulimaadyadii rayidka ahaa ee tegi jiray degmooyinka maamulka hirshabeelle hay-adda w h o oo soo saartay digniyin la xiriirta cudurka coronaviruska akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooxoon duqa magaalada khartuum ayaa shaqadii laga joojiyey kadib markii uu diiday amar ka soo baxay madaxda dowladda suudaan
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
toddobiyo tobanka bisha afraad sanada labada kun iyo labaatanka waa galabnimo jimcaha intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu dorkaroonaa haatanna u diyaargarooba isagoo faahfaahsan labadii habeen ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa saarnaa bandow xilliyada habeenkii ah oo ka bilaabanaya sideedda fiidnimo ama labada saac kuna eg shanta subaxnimo ama kow iyo tobanka subaxnimo waxaana dowladda ay sheegtay in ay dib u eegis ku sameynayso bandowga taliyaha booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay in labadii habeen ee lasoo dhaafay oo si rasmi ah muqdisho uu uga dhaqangalay bandowga ay soo saareen si looga hortago faafidda coronaviruska waxa uu sheegay in taliska booliiska soomaaliya oo fiirinaya xaaladda dalka iyo in la gudageli doono bisha barakeysan ee ramadaan inay wax ka bedeli doonaan bandowga saaran magaalada muqdisho iyo weliba guud ahaan degmooyin kale oo ka tirsan dalka soomaaliya ugu dambeyn taliya xijaar ayaa waxa uu ugu baaqay shicibka soomaaliyeed in ay qaataan awaamiirta dowladda sidoo kale ciidamada looga baahan yahay inay shacabka si wanaagsan ula dhaqmaan ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya iyo kuwa etoobiya ayaa waxa ay maanta kormeer xaqiijin ah ku tageen deegaanada xadka dhinaca gobolka galgaduud oo la wadaaga etoobiya oo ay ka dhaceen dagaal beeleedyo deegaanada ay ciidamada gaareen ayaa waxa ay kala yihiin deegaanada baleecadde furutafore qawaa oo dhammaan ka tirsan gobolka galgaduud waxaana ujeedkooda uu ahaa xaqiijinta nabadii ladhewaa la dhagax dhigay dhexdhigay labadii maleeshiyo beeleed ee halkaasi ku dagaalamay maamulka galmudug ayaa horey deegaanadaas uguwaa ugu diray ciidamo isugu jira booliis military iyo nabad sugid ciidamadaas oo uu hogaaminayay taliyaha ciidanka nabad sugidda qaranka qeybta galmudug mahdi cumar muumin iyagoo oo ku guuleystay in la joojiyo dagaalka labada beelood halkaasi ku dhex maray kormeerkan ay ciidamada ku tageen deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxa uu daba socday waa fulinta heshiis ay horey u gaareen labada beelood waxaana deegaanada la kormeeray ay ahaayeen deegaanadii inta badan ay kasoo duuli jireen maleeshiyada halkaasi ku dagaalamay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo xalay la hadlay warbaahinta islamarkaana ka hadlayay dhibaatada uu covid nneteen ku hayo dalkeena iyo sida looga badbaadi karo ayaa dadka soomaaliyeed kula dardaarmay inay qaataan talooyinka caafimaad ee dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka dalka ay soo saareyso mudane xasan cali khayre ayaa caddeeyey in la kordhinayo xarumaha lagu daweynayo dadka uu soo rito covid nneteen lana badin doono baaritaanka si qof walba uu u helo fursad uu isu baaro dowladduna ku howlan tahay soo iibinta qalab caafimaad oo qeyb ka qaata xakameynta covid nneteen bangiga adduunka ayaa dowladda ka ogolaaday inuu usoo iibiyo qalabka caafimaad ee aadka loogu baahan yahay si loola dagaalamo cudurkan ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in dowladdu ka codsatay deeqbixiyaasha iyo caawinaadaha ay bixin jireen loo wareejiyo dhinaca caafimaadka iyo taakulaynta waa danyarta uu cudurkani saameeyey nolol maalmeedkooda sidoo kale dowladda waa dowladaha yurub iyo maraykanka ayuu ka codsaday sidii bangiyada iyo xawaaladaha soomaaliyeed shaqooyinkooda ay u qabsan lahaayeen waxaa kale uu ra-iisul wasaaraha sheegay in xukuumadda ganacsatada dhakhaatiirta bulshada rayidka ah ay waa in ay wadaan dadaal xoogan oo loogu gurmanayo dadka soomaaliyeed oo caawinta u baahan ganacsatada soomaaliyeed iyo wasaaradda maaliyaddu ay isla garteen in la yareeyo saameynta dhaqaalaha ee ka dhashay covid nineteen lana dhimayay waa lana dhimo canshuurta raashiinka daruuriga ah ganacsatada ayuu mar kale ra-iisul wasaaraha faray in shacabka uu ay u turaan xaaladan adag ee lagu jiro culimmaduna ay shacabka kula taliyaan in qof walba uu gurigiisa ku cibaadaysto maadaama waajibaadka diiniga ah ay ugu horeyso badbaadinta nafta dhakhaatiirta ayuu xasuusiyey in la joogo xilligii loo baahnaa in shacabkooda ay u gargaaraan wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta lasoo afjaray khilaaf ka taagnaa maamulkii gobolka hiiraan oo dhowaan khilaaf uu ka dhashay bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray
waxaa maanta xal laga gaaray khilaaf dhinaca maamulka ah oo saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay ka taagnaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan kaasoo u dhexeeyey guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan iyo gudoomiyaha cusub kulamada waxaa qayb ka ahaa ogaas xasan ogaas khaliif ogaas rooble saraakiisha ciidamada xooga dalka qaybta toddobiy labaatanaad saraakiisha ciidamada amisom iyo xubno kale oo ka tirsan maamul gobolka hiiraan iyadana ugu dambayn khilaafkii la haliyey guddoomiyihi hore ee maamul gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in muddo laba cishaa ka hor uu kula la qaatay ogaas xasan ogaas khaliif islamarkaana u go'aansaday in xilka wareejiyo isagoo tilmaamay in uula shaqayn doono guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan waxaa sharaf ii ah maanta inaan halkan isku nimaado xafladda xil wareejinta maamulka gobolka oo dadaal dheer ay u soo galeen uwaaskeenna uwaas xasan iyo salaadiinta kale iyo taliska ciidanka amisom iyo akhyaar kaleo fara badan kadib khilaaf ka dhashay maxaanku idhaahdaa xilka qaadistii iyo magacaabistii walaalkay cali jeyto oo dhinac taagan sheeko dheer ka bacdi muddo laga joogo laba maalmood shir aan ku yeelannay ogaaska iyo aniga iyo taliska amisom waxaan aqbalay inaan wareejiyo xilka laba maalin mar laga joogo anuu ujeeddada aan u samaynayna ay tahay xilliga adagoo lagu jiro iyo inaan u turo dalka iyo dadka tixgeliyo codsiga ogaaska iyo walaalaheenna amisom iyo salaadiin kale iyo akhyaar kale oo maanta halkan jooga iyo kuwo kaloo maqan wixii hadda maanta la qaban karo iyo inaan xilka ku wareejiyo guddoomiyaha cusub walaalkay cali jeyte waa aqbalay wixii maanta ka bilaabaan asaan xilka ku wareejin doona haddii la yidhaahdo waa ma aan ku wareejiyey wixii dhacayna sababteeda isagu ma lahayn sababteeda isagu ma lahayn waxaa lahaa madaxweynaha hirshabeelle ayaa sababteeda lahaa isagana cafi masaarax dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo dhankiisa ka hadlay ayaa u mahadceliyey cali maxamed caraale go'aanka uu qaatay walaalkii waxaan leeyahay waa mahadsan yahay sida maxaanku raa ixtiraam kale uu ugu wareejiyey xilkana waa uga mahad celinayaa aniguna waxaan ahay oday laga dhago jiray aan ahayoo siyaasadda qarar badan waa ka soo dhacay xil gobol iguma horreyn aniga xil ilaa ministeraan soo ahaa ilaa m b aan soo ahaa ka horna waxbaan soo ahayn haddana haddii la leeyaho waa la noqon doonaa walaalkay inaan iskaashi ka yeelano siyaasaddana waa u ballan qaadaya haddii allaygu waa u ballan qaadaya waa soo dhoweynayaa siduu inta uu ii quuro in lamid ahaan u quuri doonaa haddii allaydmo adinkuna waa mahadsantihiin cid kasta oo waqti gelisay arrinkaana waa uga mahad celinaya
khilaaf lagu soo afjarayay maamulkii loo sameynayay gobolka hiiraan warbixintaasi waxaana la socodsiinayay wariyahina bashiir cabdulaahi cusmaan maamul goboleedka hirshabeelle ayaa joojiyey dowlimadyadii rayidka ahaa ee tegi jiray magaalooyinka maamulkaasi dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay inay hakiyeen dowlimaadyada rayidka ah ee soo aadi jiray magaalooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxaa lagu shaaciyey in duulimaad gaar ah oo aan fasaxaysan loo ogolaan doonin in ay isticmaalaan garoomada diyaaradaha deegaanada hirshabeelle warkan ka soo baxay maamulka hirshabelle ayaa waxa uu kusoo aadayaa kadib markii maamulada ka tirsan gobol waa maamulada koonfur galbeed iyo maamulo kale oo dalka soomaaliya ka tirsan ay mamnuuceen duulimaadyadii rayidka ahaa ee tegi jiray deegaanadooda halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa raadiyaha warsan ee baydhabo ra-iisul wasaaraha dalka suudaan ayaa sha waa shaqada ka eriyey duqa magaalo madaxda dalkaasi khartuum kadib markii uu gaashaanka uu u darooray amarka dowladda ee lagu mamnuucay isu imaanshaha goobaha diimaha taasi oo looga gol leeyahay ka hortagga faafidda xanuunka covid nneteen genaraal axmed adduun axmed maxamed ayaa diiday inuu meelmariyo go-aanka lagu mamnuucay salaadaha jameecada ee masaajidyada iyo weliba isu imaanshaha kaniisadaha amarkaasi ayaa lagu waday inuu dhaqangalo sabtida maalinta beri ah hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digaysaa in africa ay noqoto halka xigta ee xudunta unoqowaa u noqon doonto xanuunka safmarka ah ee covid nneteen qaaradda ayaa waxaa sare u sii kacayay tirada dadka uu soo ridanayo fayraskan toddobaadkii lasoo dhaafay iyadoo laga xaqiijiyey toddobiyo toban kun iyo shan boqol oo kiis iyo sagaal boqol oo dhimasho ah xanuunkan ayaa waxaa horey xudun u noqday wadamo dhowr ah oo uu kow ka yahay shiinaha oo ahayd halkii uu kasoo bilowday coronavirus waxaana naftooda ku waayay in ka badan afar kun iyo lix boqol oo qof talyaaniga ayaa xigay oo uu fayraskan ku dulhabsaday kaasi oo noqday dalka labaad ee uu ee ugu dhimashada badan dunida isagoo oo ay ku dhinteen dalkaasi dad ka badan laba waa laba laba kun oo qof kadibna sbain ayuu fariisimo ka samaystay xanuunkan waxaana ku dhintay dad kor u dhaafaya toban kun oo qof maraykanka oo ka mid ah dalalka quwadaha sheegta ayuu aada uwaa u halakeeyey halkaas oo ay ku dhinteen tirada ugu badan adduunka ee fayraskan asiibay waxaana tiradaah ay gaaraysaa saddex boqol waa soddon iyo saddex kun iyo shan boqol ayna kor u dhaaftay dhimashada dalkaasi dhegeystayaal warkii galabnimo aad kala socoteen raadiyaha warsan halkaas ayaan kusoo gebagabaynayaa cid calaa-idii warkeena uu dhaafay waxa ay dib uga eegi karaan website-ka raadiyaha oo ah warsan radio com intaan warkan warka xiga dib ugu kulmi doono galab wanaagsan